الراحة المدينة وان اسي علي سند وجه بهونيو حلقي دباتيو وفقد المدينة
sanad wanaagsan meel kastoo aad ku sugan tihiin bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin isniin ah taariikhdu ay ku aastaysan tahay kowda bisha koowaad sanadka labada kun sideed iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan dagaalyahano ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigga ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay ku lahaayeen duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa la tilmaamay iskoorimaadka inuu ahaa mid muddo qaatay ugu yaraan soddon daqiiqa ayay dadka deegaanka warbaahinta u sheegeen inuu soconaya dagaalkaasi oo xalay saqdii dhexe lagu qaaday saldhigga ciidamada dowladda ay ku lahaayeen nawaaxiga degmada balcad dagaalamayaasha al-shabaab waxaa u suurto gashay in saldhiggaasi ay la wareegaan muddo kooban ayagoo la tilmaamay ilaa waa berigii saaki in halka ay ku sugnaayeen waxaa al-shabaab muddadii ay joogeen halkaasi dab ay qabasiyeen sida la sheegay guryo cooshado ka samaysan oo xilliyada maalintii ay qoraxda kaga gamba jireen ciidamada dowladda habeenkiina qaar ka mid a ciidamadaasi ay jiifan jireen lamaha ammaanka ee maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo sidoo kale kan maamulka hirshabeelle wax wara kama soo bixin oo ku aadan weerarka saldhigga ciidamada lagu qaaday khasaaraha wararka ayaa waxa ay sheegayaan in hal askari uu ku geeriyooday tiro kalena ay ku dhaawacmeen inkastoo aan la helin weli tirada rasmiga ah ee waxyeeladii ka dhalatay dagaalkii xalay u dhexeeyay shabaab iyo ciidanka militariga soomaaliya ee bartaasi kontarool ku sugnaa waxaana la tilmaamay goobta shabaab ay weerareen inay ahayd bar kontarool oo ciidamada dowladda ay lacago kaga qaadayeen gaadiidka waddadaasi maraa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho taabir cabdi maxamed ayaa habeennimadii xalay ahaa xilli dambe waxa uu kormeer ugu tagay ciidamada ku sugan duleedka magaalada muqdisho gaar ahaana barta kontarool ee lagu baara gaadiidka soo gala gobolka banaadir ee siinka dheer halkaasi oo muddo uu la soo joogay ciidamadii ku sugnaa ee baaraya xilligaasi gaadiidka doonayay in muqdisho ay soo galaan gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa tilmaamay in tani ay tahay mid ay ku garab istaagayaan ciidanka dhibaatada haysata ee ay ugu horreyso dhinaca dhaqaale la-aanta sidoo kalena waxa uu sheegay inay la qaybsanayaan dhibaatada ay ku sugan yihiin ciidamadaasi waxa uu sheegay ujeeddada inuu yahay sidii lagu dhiirigeli lahaa ciidamada dowladda soomaaliya gaar ahaana kuwa har iyo habeen u taagan difaaca ummadda soomaaliyeed si nabadgelya ay ugu hoydaan guryahooda gudoomiye taabit waxa uu sheegay in ay mar waliba duruufo kastoo jiro ay ayaguna qaybtooda ka qaadan doonaan sidii ay u muuji lahaayeen in ay garab istaagan yihiin ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed gaar ahaana sidii ay isaga kaasho lahaayeen xaqiijinta amniga waxa uuna tilmaamay in xilligaasi waxaa halka ay ugu sugan yihiin ee dhaxanta ay ugu dhacaysa ay tahay in muwaadinka soomaaliyeed uu nabad galo waxaan hadda taagannahay siinka dheer oo ah aan barta lagu kontaroolo gawaarida soo galayso magaalada muqdisho oo caawa aan goosanaynaa ciidamadeenna ama haliyadeenna ama dadkeena naftooda inoo horena caawa kula qaybsanno meeshaan waktiga aan joogno waa waxay dhaftay saqdii dhexe oo sanadkii cusub baa dhashay duruufta meesha aan ku arkay waxaa iigu filan oo keliya dhaxanta ku dhacayso ciidankeenna taa runtii waxayna tusaysaa inaan la damqanno aan la istaagno nafta sida noogu huraya annagana ugu hurno habeenii maalina ag joogno waxaa sharaf weyn caawa ii ah in ciidankii hay-adaha amniga ka tirsanaa ee rugtan jooga inaan la qaadanayno sanadka cusub duruuftii adkeeda aan soo marnay sanadkii labada kun toddobiyi toban oo duruufo adag mid shaksi mid guud laakiin ugu darneed duruuftii ugu adkayd masiibadii nagu dhacday afar iyo tobankii oktoobar oo weli qalbigeena aan asigo ayaan leeyahay ilaahay idankiisa waxaan rajayna laba kun sideed iyo tobanka inaan ka soo karsano wixii dib nagu dhacay ay noqoto sanad barwaaqa oo nabadeed ciidamada u shaqeeya dowladda federaalk soomaaliya inkastoo aysan helin xuquuqaadkii ay u baahnaayeen si dhammaystiran haddana waa kuwa u dhabar adeegaya ilaalinta iyo sidoo kale difaaca shacabka soomaaliyeed iyo in ay dhibaato gaarin iyadoona shacabka soomaaliyeed ay yihiin kuwa aan kasoo kaban weli colaadii ragaadisay dalka soomaaliya balse dowladda soomaaliya oo dadaallo ugu jirta in ciidamadaasi xuquuq loo helo ayaa dhowaan magacowday guddi loogu magacdaray taakulaynta ciidanka qalabka sida ee soomaaliya kuwaasi oo u guntaday in ciidamadu ay helaan xuquuqaadkaay u baahan yihiin heer kastaoo ay gaarsiisan tahay halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa raadiyo wardheer shacabka ku dhaqan degmada daynile ee gobolka banaadir ayaa ka cabanaya rag ku libisan dareeska ciidanka dowladda federaalk soomaaliya oo xilliyada maalintii ah gudaha degmadaasi ka geysanaya dhac loo geysanayo dadka rayidka ah ee ku dhaqan gudaha degmadaasi kooxahan ku libisan dareeska ciidanka dowladda ayaa adeegsanaya mootobajaaj ah la tilmaamay in ay ku dhacayaan dadka wata moobeelada iyo sidoo kale waxyaabaha kale ilaa iyo haatana ma jirto ciidamo si gaara uga howlgalay oo gacanta ku dhigay kooxaha burcada ah ee ka dambeeya dhibaataynta shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan degmadaasi laamaha ammaanka ah ayay ka dalbadeen in si deg dega wax looga qabto dhibaatooyinka hor leh ee kusii kordhaya degmada gaar ahaana xaafadda gubta iyo gubta taasi oo la tilmaamay in dhaca ugu baahsan oo ka dhaca maalintii ciidamo isku dhaf oo isugu jira boolis iyo sidoo kale militari oo ka tirsan dowladda kenya ayaa si adah loo geeyey gobolka waqooyi bari ee dalkaasi kenya si ay u sameeyaan howlgallo lagaga hortagaya dhibaatada al-shabaab ay ka wadaan gudaha dalkaasi kenya ciidamadan gaarka ayaa la tilmaamay inay yihiin kuwa baaritaan ku samay doono rag si aad ay u baadigoobayso dowladda kenya kuna sugan gobolka waqooyi bari ee dalkaasi kenya maxamuud saalax oo guddoomiyaha gobolka waqooyi bari kenya ah oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay ujeeddada ciidamadan inay tahay sidii gacanta loogu soo dhigi lahay kooxaha ka dambeeya dhibaatada iyo weerarada inta badan ka dhaca gudaha gobolkaasi kuwaasoo intooda badan lagu qaado gaadiidka ay wataan ciidamada booliska ee maraya qaybo ka mid a gudaha gobolkaasi waqooyi bari ee dalkaasi kenya waxa uu sheegay in si deg deg wax looga qabanayo dhibaatooyinkan ciidamadana ujeedadoodu ay tahay baadigoobka rag ka tirsan al-shabaab oo ku dhuumaalaysanaya qaybo ka mid a halkaasi waxauna tilmaamay in sharciga la horgey doono cid waliba oo gacanta lagu soo dhigo ay ku cadaato inay ka tirsan tahay al-shabaab dadka deegaanka ayuu ka dalbaday in ciidamada lagala shaqeeyo sidii looga adkaa lahaa kooxda al-shabaab oo dhibaatooyin badani ka geysatay gudaha dalkaasi kenya shabaab hore waxay u sheegtay inay sii kordhi doonto weerarada ay ku qaadayso xeryaha ciidamada ay ku leeyihiin gobolka waqooyi bari kenya iyo gudaha dalkaasi kenya ilaa ciidamada kenya laga saaraya howlgalka midooda afrika ee amisom ee ka soconaya gudaha dalka soomaaliya iyadoo qaybo ka mid a dalkan ay joogaan ciidamo ka tirsan kenya oo isugu jiro kuwa ka mid a midooda afrika ee amisom iyo kuwa aan qayb ka ahayn intuba xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa dowladda soomaaliya usoo jeediyey in aan lagu mashquulin mucaaradka dowladda kasoo horjeeda balse lagu mashquulo dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab xilli uu la hadlayay warbaahinta muqdisho dalxa waxa uu tilmaamay in haatan aan loo baahnayn dowladda in culeys ay saarto sidii ay u xakamay lahayd hadallada iyo sidoo kale mucaaradada dadka siyaasiyiinta ah ee dhaliilaya waxqabadka dowladda balse looga baahan yahay dowladda in ay ficilada ay samaynayso ay u rogto la dagaalanka kooxda al-shabaab oo u sheegay in dhibaato ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan qaybo ka mid a gobolka banaadir iyo sidoo kale gobolada dalka mucaarad wax dhisaya oo haliisiisa ay ku salaysan tahay oo waxaan waxaasa ka fiican sidaa maaragtay halaga bedelo sidaanay ku hagaagsan yihiin taasi waxa weye waa mucaarad ee loo baahan yahay ee constructiveka ah ee wax dhisaya laakiin mucaaradka ee wax duminaya destructiveka ah iyo asaga dan gaara ee wata ee ama ay dhibaysaba jiritaanka qarannimo iyo dowladnimo ama soomaaliya wadaga dowlad soomaaliyeedna aysan iyada noqonin mid iyada isku maqane ee cadowga iyada ku maqan inay iyada u jeesato ee dadka nadiifka ah ee way aragga ah ee wadanka u baahan waxna ka tari kara waxna ku dari kara waxna ku kari kara inay ayada siiso ixtiraamka iyo qadarinta ay leeyihiin fashiga iyo taladan ay ka qayb gelisaa jeclaa waha hogaamiyaha waqooyiga kuuriyana waxa uu ku hanjabay in dalka maraykanka uu ku qaraaci doono hubka nucleer-ka sida uu ka dhawaajiyay xilli ay sii kordhayso cadaadiska kaga imaanaya beesha caalamka wadanka waqooyiga kuuriya dhowaan ayay ahayd markii cod la qaaday cunqabatayn lagu saaray wadankaasi iyadoona haatan ay kasoo yareen cagajuglayn waxaana ujeedadii markii hore cunqabataynta loo saaray qayb ay ka aheeday in uu wadanka sii kordhiyey tijaabooyinka uu ku samaynayo hubka casriga ah iyo madaxyada nucleer-ka sida la sheegay warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera qiyaasta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya waa naga intaa anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idin akrinayay intaynu dib markaa u kulmayno sidaasi nabadgelyo
wal laga helaayo hadduu lagu xadooya wal laga helaayo hadduu lagu xadooya noo hagaagi noqolo hawiyaye noo hagaagi noqolo hawiyaye noo hagaagi